dabcan xidhiidhka soomaaliya iyo etoobiya ka dhexeeya xidhiidh bilowa ma aha xidhiidh soo jireyna waaye xidhiidh ku dhisan daris wanaag sad la socota etoobiya iyo soomaaliya xuduudda ugu dheer ayaa ka dhexaysa saa daraaddeed waxaa waajiba in xidhiidho dhinacyo kala duwana uu dhex maro xidhiidhkan marka ma aha mid diblomaasiyadeed keliya xidhiidhka soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeya waa xidhiidh ka guda weyn oo haddana meel fiican runtii maraya wa tahay dhinaca amniga markaan eegno amastore iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab waxaan ognay in etoobiya ay ciidamo badan markaasi ka joogaan soomaaliya maxay tahay shaqadooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga etoobiya iyo soomaaliya
maxaad saad ka warhayso xidhiidhka dan dib ugu noqdo soomaaliya iyo etoobiya keliya kuma eka mid xuduudaha layska kaashanayo waa xidhiidh ganacsi baa inaga dhexeeya xidhiidh oo culture exchange la yidhaahdo yaa inaga inaga dhexeeya waxaa inaga dhexeeya xidhiidh defence iyo security-ga haddaba iyadoo laga ambaqaadayo treadka labada wadan soo wajahay oo la xidhiidha xarakooyinkan qarandumiska shabaab iyo waxa la halmaalaa waxaa waajib noqotay in layska kaashado sidii wadanka ama mandaqa geeska africa looga qaban lahaa al-shabaab iyo kooxaha la halmaala iyadoo taa laga duulayo waxaana dhex maray heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah oo kow ay ka tahay sidii argixisada looga dagaalmin lahaa dowladda soomaaliya wakhtiga iyada ah dagaalka ay la bilowday al-shabaab waad ogeyd baarlamaanka soomaaliya ansixiyey in wadamada dariiska la kaashado si wadanka nabadgelyo loolaga dhigo kiibuu daba socdaa marka ciidamada etoobiya ee jooga waa ciidamo atmis hadda marka hore amisom ba ahayn lakiin hadda atmis ay ku joogaan waxayna u joogaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab hadda yani howlgallada ka socda ee markaasi soomaaliya ee dhanka la dagaalanka al-shabaab wejiga koowaad oo kale qeyb ma ka yihiin markaas ciidamadaas etoobiya sidaad la socoto soomaaliya dowladda markay xukunka la wareegtay priority dowladda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxaa ka go-an oy priority number one ka dhigteen sidii wadanka looga xoreyn lahaa al-shabaab si dadku u noolaadaan oo ay ugu noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaa xagga dhaqaalihii iyo xoogga loo saari lahaa haddaan la helin marka nabadgelyo waxaan kaloo dhan ma ma ma suurtoobayaan iyadoo taa laga duulayo dowladdu dagaal waxay ku bilowday shabaab waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo face one uu ku bilaabmay dagaalka oo ah hiiraan ilaa galmudug dhulkaas waa lagu guuleystay shabaab runtii dhaawac weyn baa lasoo gaarsiiyey magaalooyinkii badankood toddobaatan iyo shan magaalo yaa laga xoreeyey meelihii saldhigyada u ahaayo dhan waa la burburiyey marka waxaan dhigi karnaa face one wuxuu ahaa guul weyn oo soomaaliya usoo hoyatay iyo guuldarro usoo hoyatay al-shabaab oo wadanka laga tirtiray face two waxay bilaabmaa insha allah bishan december kaas oo ah more comprehensive oo looga sa decisive ah oo looga saarayo al-shabaab waddanko dhan biidni illahi tacaala waa tahay mudane safir dabcan ma is leedahay dagaalkan hadda socda ee markaasi lagula jira al-shabaab waa looga adkaan karaa maxamed osaan kuu sheegay dagaalka wejigiisii kuwaad soomaaliya guulo waaweyn kasoo keentay number one military offensiveka lagu sameeyey waxaa lagu guulaystay in magaalooyinkii ay kugabaadka ka dhigin jireen oo dhan shan iyo tobankii sano ugu dambeeyey laga wada xoreeyey oo laga bilaabo hadda hiiraan ilaa saan ku sheegay galmudug dhulkaasoo dhan intii sii badnayd boqolkiiba siddeetan waan dhihin karna waa laga xoreeyey waxaa la furay waddooyinkii o dhan baa la isku furay waxaa intaa la socotay oo dheereed in lala dagaalamay al-shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo gelayeen waxaad la socotaa boqol iyo konton milyan wax ku dhow in oo dad lagu tumayay al-shabaab laga laga qabtay bangiyo badan laga xidhay marka dhaqaal ahaan waa loola dagaalamay military ahaanna waa loola dagaalamay ideology ahaanna waa loola dagaalamay culamada soomaaliya waad la socotaa way wacyigelin bay bilaabeen dowladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shuqul ku lahayn ahayn dad maafiya oo raba in wadanka laga qabto waa tahay adigoo mahadsan su-aasha kalen kuweydiin waxay tahay safir dabcan dalkan etoobiya safirka ka tahay waxaa jooga qaxooti tiro badan oo soomaali ah oo markaasi uu martigeliyey martigelisay dowladda etoobiya qaxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda maxayse ku sugan yihiin waa mahadsantahay runtii su-aal fiican waaye dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waktiyadii ahaa dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waktiya ka dambeeyeyba laakiin hadda sidii hore uma badna runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan intoodii badneed waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada soomaaliya markay soo noqdaan dib baa loo celin doonaa rehabilitation lagu sameyn doono laakiin xaaladahooda waa ka warhaynaa hay-adaha dawliga ee etoobiya iyo kuwa kale internationalka ee ku luglana waan xidhiir waa naga dhexeeya kolba aan xaaladooda iska waraysano ugu dambeyntii su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay safir soomaaliya dhowaan waxay ku biirtay dallada ururka suuqa bariga africa dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhowaan dowladda soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarneed ee dhanka hubka arrimahan maxay oga dhigan tahay dowladda soomaaliya suuqan sa la socodka waa suuq aada u weyn oo wadamo badan ay ku bahoobeen oo ku shirkoobeen soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqayso marka waa suuq weyn oo inoo furan oo dakhli badan oo soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena maaragtay iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono marka waa guul kaloo soomaaliya soo hoyatay waxaa rabaa inaan kuu sheego dowladda sanadkan waxaa taargad u ahaa shan arrimooda waaweyn kow suuqana ka mid ah inay ku biirto waa lagu guulaystay waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka in laga qaado soomaaliya waa ku guulaysatay waxaa ka mid ahaa diin cafintii oo insha allah bishan december saddex tobankeeda afar iyo tobankeeda aan rajeynayno in iyadana ay dhammaato waxaa kaloo ka mid ahaa arrimaha ay soomaaliya taargetka u ahaa in al-shabaab wadanka laga saaro taana meel fiican buu feyskiisii go-adsaan kuu sheega waa lagu guulaystay feyska labaadna insha allah waa lagu guulaysan doonaa waxaan rajaynaynaa ilaa sanadkan soo socda laba kun iyo afar iyo labaatanka in aan ku guulaysano in al-shabaab wadanka ka xoreyno waxaa taa xigi doonta in soomaaliya security responsibilitieska wadanka oo dhan ay la wareegi doonto atmis iyo muxuu ahaa hay-adihii dowla kalena caawin jir amniga inaga taageeri jiray ay meesha ka bixi doonaan hadduu rabbi idmo waxaa kaloo kuusoo hadhay arrintan kale oo ugu dambeyso shanaad oo ah in muxuu ahaa reviewgi lagu sameynayay dastuurka dib isagana lasoo gabagabeeyey